Maamulka isbitaalka Faaruq ee magaalada Beledweyne ayaa daafuray olole caafimaad oo loogu talagalay caruurta ay nafaqa daradu hayso iyo sidoo kaleeto hooyooyinka uurka leh. Ololahan ayaa diiradda lagu saaraa inta uu socdo in la nafaqeeyo caruurta ay hayso nafaqa darada isla markaana wacyigelin loo sameeyo hooyooyinka uurka leh. Agaasimaha guud ee isbitaalka Faaruq Cabdiqani Xuseen ayaa ka warbixiyay ujeedka ololahan loo daafuray iyo sidoo kaleeto waxyaabaha lagu qaban doono.
waxaan soo kordhinay barnaamij aan ugu tala garnay dadka nafaqa darada ay haysa caruurta iyo hooyooyinka uurka leh nafaqa darida sida aad ka warhaysid waa xaalad aada u liidan oo bulshada caqabad badan ku ah ayadoo kala heer ah oo marba heer joogto saas daraadeed maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiirta waxay go'aansadeen inay soo kordhiyaan barnaamij loogu adeegayo dadka nafaqa darida ay hayso kuwaasi ugu nugul yihiin caruurta iyo hooyooyinka uurka leh wallaahi ujeeddada usoo kordhinay maadaama hadda nafaqa daradiin ay ku badan tahay magaalada xanuuno badan oo nafaqa darada keenan ay jiraan bulshadina faham badan aysan ka haysanin taasaan ugu qasabtay in macnihii aan barnaamijkan soo kordhino wallaahi bulshada reer beledweyne waxaan ugu baaqayaa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah waa barnaamij u baahnaa gobolka in laga qabto Dhanka kale qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa si weyn u soo dhaweeyay ololahan lagu nafaqeynayo caruurta ay nafaqa daradu haysato.
Ee, anigoo ah Axmed Cabdullaahi Ibraahim kana mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee, waa halkaan ka bogaadinayaa isbitaalka Faaruq Specialist Hospital oo ku yaala degmada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Balwadaag isbitaalkaas oo soo kordhiyey ee, caruurta iyo hooyada nafaqa darada magaalada beledweyne ka jira jirta wax badan ka qabtay Ee, doctorka isbitaalkaas waa doctor cabdiqani wuxuu isbitaalkaasi xoogga saaray uu baahiyo badan ka jirta magaalada uu ka u xalliyey nafaqa darada ku dhac jirtay hooyooyinka iyo caruurtna Ee, dadka dhanna waa wada fahansan yihiin oo nafaqa darro haddii maqashiin waxaa waayo waa qofka jirkiisna waxyaalo fara badan u baahnay oo ka maqnaay caafimaad darro u dhigi jiray geerida eh, keeni jiray culays badan ka jiri jiray ayuu xalliyey marka isbitaalkaasi waan bogaadinayaa dhakhaatiirtiisa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi cabaas maxamed ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan isbitaalka faaruuq isbishaaliste adeegyada uu soo kordhiyey waan ugu mahadcelinaynaa haddii aan ka mid nahay bulshada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan annagoo bogaadin ugu ka bixinayno adeegyadaas oo kala ah